hanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyo beerula qodobada warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada oo lagu qabtay deegaanka dhoobe ee gobolka hiiraan afartan haween oo tababar ku saabsan muhiimadda ay leedahay kalluumeysiga loogu qabtay magaalada kismaayo shaqaalaha hay-adda sodmo oo si isxilqaana u soo iibiyey gaari danyarta loogu qaada gargaar dhismaha xarunta caafimaadka deegaanka qaamqaam oo xarigga laga jaray qodobka dibadda waxa uu noqonayaa macluusha ka jirta suudaan oo horseediin dadka ay cunaan caleemaha iyo dhuxusha waa labaatan toddoba bisha afraad sanadka laba kun labaatan iyo shan waxaad dhegeysateen qodobadii ugu door korona warkeena haatan waxaad kusoo dhawaataan warkii oo fidsan oo idiinsi ambaqaada anigoo ah xawluulaadan xuseen kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa lagu qabtay deegaanka dhoobe ee gobolka hiiraan
gudoomiyaha waxbarashada gobolka hiiraan cabdifataax dhaqan cumar ayaa kulan la qaatay waxgaradka iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka dhoobe oo kamida deegaanada hoos yimaada magaalada baledweyn iyadoo kulanka diiradda lagu saaray sidii loo ballaarin lahaa iskuulka deegaanka iyo horumarinta adeegyada waxbarashada dadka ku nool deegaanka ayaa horey si isku tasha u dhistay laba qol oo caruurta deegaanka dhoobe ay wax ku bartaan qaar ka mida waxgaradka ka qaybgalay kulanka ayaa ka warbixiyey dadaalada ay sameeyeen iyo waxa ay u baahan yihiin in laga
waxaan mahadcelin ballaaran usoo jeedinayaa guddiga qiimaha badan ee inooga yimid wasaaradda waxbarashada wafdiga ugu horeeyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo tiimka kaleo dhan waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin sida qiimaha badan ee aad maanta na soo gaarteen wuxuu u baahan yahay si aragtaanba dhismo waxaan hadda qaynaa laba qol oo cariish ah waxaan u baahannahay dhismo xoogan oo dugsigu inuu helo sidoo kale wasaaradda waxaan ka rajaynaynaa macallimiinta maadaama ay fangarayaan hadda deegaanku in ay naga caawiyaan haddii heli karaan in badanaan lahayn dowladdiina imaan doonta in badanaan lahayn gobolkaa laga imaan doonaa annagoo shacaba oo dadweyne ah oo tuulooyinkaan joogna oon magaalo madax joogin oon dowladuna saacidayn oo dad waaweyn oo ganacsata ahoo dhaqaalo fiican haysaa uusana saacidayn aan isxilqaannay runtan markaa idin sheega dadka hadda degan oo ilmahan ardadaa iskale ayaga cuntadooda qawtul duruuriga xataa kama bixi karaan ayagoo saasay isxilqaameen nimankeenna mas-uuliyiinta oo wasaaradda waxbarashada nooga yimid oo na soo booqday oo isu xilqaamay inaan shacabkii mas-uuliyadda waxbarashada u hayaan aan ka mid nahay waxaan codsanaynaa hawshaan inaad nagala wareegtaan gudoomiyaha waxbarashada gobolka hiiraan cabdifataax dhaqan cumar oo ka qayb galay kulankan ayaa ballan qaaday inka maamul ahaan ay door ka qaadan doonaan sidii bulshada deegaanka ay u heli lahaayeen mashaariic lagu horumarinayo waxbarashada reer dhoobe waa u mahad celinaynaa siday isku abaabuleen u dadaaleen waxay tiraa soomaalidu ii bilow lama helo laakiin ii kordhi waa la helaa waa bilowdeen qolalkaas gadaasheenna ka muuqdee bilaawgahay dhiseen dad badanoo meesha iyagu ka soo bilaabeen ka soo bilaabayaa jiro maantana dugsi dhagaxa ama iskuul dhagaxa uu dhisan yahay macallimiin wasaaradda waxbarashada ka socotaana ay joogaan waxaan filayaa iyaguna inay halkaas sigi doonaan idam ilaahay annagoo wasaaraddii iyo iyagoo deegaanka haddaan iskaashanno waxaan is leeyahay waa la gaari doonaa taargetkaasoo ah in hadduu ilaahay yidhaahdo dugsi kankan qurxoon maanta maalin ahayn isugu nimaado macalimiin ta hadda joogto dadka deegaanka gacanta ku haayo kolley deegaankaa la raftaan ka wasaarad ahaan maanta ka hor annagu mana imaanin waxbana kuma darin waxaan rajaynaynaa marka hadduu ilaaha yidhaahdo anigoo ku hadlaayo afka madaxda isteedka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirka waxbarashada iyo heer gobol iyo heer degmo wasaaradda waxbarashada dhammaan in hadduu ilaahay yidhaahdo si run ah aanu garab istaagi doonno deegaankan
kulankan ayaa ku soo aadaya xili bulshada deegaanka dhoobe oo ka mida deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ay wadaan dadaalo lagu hormarinayo waxbarashada deegaanka
afartan ka mid ah afartan habeen oo tababar ku saabsan muhiimadda ay leedahay kalluumeysiga lagu qabtay magaalada kismaayo maxamed yuusuf cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinaya
wasaaradda kalluumeysiga jubbaland ayaa magaalada kismaayo tababar ugu qabatay afartan haween ahayd oo tababarkan ah lagu baran doono muhiimadda uu leeyahay kalluunka tababarkan oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa inta uu socdo haweenkan lagu barayaa faa-iidada uu u leeyahay cunista kalluunka haweenka iyo carruurta cabdirasaaq sheekh maxamed agaasimaha waaxda teknolojiyadda iyo warbaahinta ee wasaaradda kalluumeysiga jubbaland oo dahafuray tababarka ayaa ka warbixiyey muhiimadda cunista kalluunka maanta waxaan halkaan ku qabanaynaa tababar wacyigelin ah oo loo qabanayo afartan haween ah oo laga soo kala xulay sideed iskaashato kalluumaysato oo kismaayo jasiiradaha kismaayo ah haweenkan ayaa waxaa la barayaa muhiimadda cunista kalluunka uu leeyahay haweenka iyo caruurta kadib waxaan rajaynaynaa insha allah in dumarkan tababarka maanta loo qabanayo afartanka ah in ay dib ugu laabtaan bulshada islamarkaana ay ayagu wacyigelin sii sameeyaan barnaamijkan waa barnaamij wacyigelin loogu talagalay in bulshada dib loogu celiyo fariinta ah muhiimadda cunista kalluunka uu leeyahay haweenka iyo caruurta sidoo kale wasaaradda kalluumaysiga ayaa tababaro kala duwan soo qabanaysay oo laga hadlaysay muhiimadda cunista kalluunka uu leeyahay shacabka mise bulshada uu leeyahay haweenkan afartanka ah waxaa laga soo kalxulay sideed iskaashato oo jasiiradaha kismaayo qaar ka mid ah iyo maaga magaalada kismaayo cunista kalluunka wasaaradda wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga dowlad goboleedka jubbaland waxay mar walba u taagan tahay in bulshadu ay fahanto muhiimadda cunista kalluunka uu leeyahay bulshada si gaar ah haweenka iyo caruurta qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka waramay muhiimadda tababarka iyagoo u mahad celiyey wasaaradda kalluumeysiga jubbaland waxaan saaki qaadanayna tababar ku saabsan muhiimadda uu kalluunka u leeyahay caruurta iyo haweenka uu riida inaan wacyigelino guryaheena dib ugu laaban anagoo nagala soo xulay sideed iskaashatood oo aan nahay afartan gabdhood waxaan rajaynayaa inaan dib ugu celin doono guryaheena aanan dib bulshada usii gaarsiin doono faa'iidada kalluunka uu leeyahay waxaan si gaar usii mahad celinayaa waxaan si gaara u mahad celinayaa wasaaradda kalluumaysiga
waxaan u mahad celinayaa wasaaradda kalluumaysiga oo maanta noo qabatay tababar ku saabsan kalluumaysiga wacyigelintaas ayaa ahayd muhiimadda cunista kalluunka uu u leeyahay habeenka iyo caruurta tababarka maanta cunista malayga oo ku guulaysanay waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda kalluumaysiga
waxaa maantana la baray tababar baan galay oo maxaan ku dhahdaa kalluumaysi ah ilma furtay wasaaradda kalluumaysiga maxaan ku dhahdaa sida loo cuno kalluunka faa'iidada uu leeyahay uu leeyahay haweenka iyo caruurta ilaahay baa ku mahadsan bacdina maxaan ku dhahdaa wasaaradda kalluumaysiga ayaa ku mahadsan tababarkaas ayaa naloo qabtay waxaan qorsheynaynaa inaanu sii wacyigelino haweenka iyo caruurta iyo dadka bulshada sidaasaan rabnaa haddii ilahay idmo inaanu dadka bulshada wacyigelino qof walba meesha uu ka imaaday anaga tuulooyin baan ka imaanay tuulooyinkaan ka imaanay inaan iyo dadka nagu xeeran inaan wacyigelino insha allah haddii ilaah idmo tababarada noocan oo kale ah ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii haweenka loogu dhiirigelin lahaa xirfadaha la xidhiidha kalluumeysiga iyo farsamada gacanta
shaqaalaha hay-adda sudma ayaa si isxilqaana u soo iibiyey gaari danyarta loogu qaado gargaar cabdiqaadir cumar ibraahim ayaa inoo faahfaahinaya
shaqaalaha hay-adda maaraynta musiibooyinka ee sodma ayaa si isxilqaan ah kusoo iibiyey gaari nuuca xamuulka qaada kaasi oo lagu wareejiyey guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka mudane maxamuud macalin cabdulle gaarigan ayaa loogu talagalay in gargaarka loogu qaado dadka danta yar agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha sodma marwo abshiro oo mas-uul ka ah dhammaan shaqaalaha hay-adda ayaa ka warbixisay gaarigan iyo sida lagu iibiyey in shaqaalihii weynihii sudma aan ka soo qaadnay lacag ay ku soo iibiyeen gaarigan quruxda badan oo gadaasheena ah waxa aad aad ugu mahad celinaa shaqaalaha weynaha sodma oo isxilqaamay ku soo aruuriyey isxilqaan shaqaalaha sidoodaba lagu ogaa inay isxilqaan iyo ay wax ku qabtaan maanta shaqaale weynaha sodma waxay soo iibiyeen gaarigan gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka mudane maxamuud macalin oo la wareegay gaarigan ayaa bogaadiyey sida shaqaalaha hay-adda ay isugu xilqaameen inay door ka qaataan caawinta dadka tabaalaysan gaarigan oo runtii ah gaari xamuul ah oo runtii qaadi karo raashinka dawada ma marka qaar haddii loo baahda booyad haddii biyodhaami loo baahda la saaran karo gaari runtii mari karo meelaha adadagoo sidii bacaadada iyo meel kastaa mari karana ah oo gaari folwal dariifa ah waa uga mahad celinayaa runtii waxaana la rabaa shaqaalaha karantood iyo ummadda soomaaliyeedba inay saasoo kale isugu tashato waxyaabaha noocan oo kaleo yaryarka waxaa la weydiisan jiray hay-adaha iyo waxyaabaha noocaasa laakiin maanta inay shaqaaluhu intay garteen iyagu lacag iska soo aruusheen gaari soo iibiyeen yidhaahdeen ummadda soomaaliyed ha loogu adeego runtii aaday noo farxad gelinaysaa waana ku mahadsantaa agaasime gaarigan ayaa loo adeegsan doonaa qaadista gargaarka noocyadiisa kala duwan sida dawooyinka iyo agabyada kale ee muhiimka u ah shacabka soomaaliyeedda
dhismaha xarunta caafimaadka deegaanka qaamqaam ayaa xarigga laga jaray bilaal zaahirwaani ayaa inoo faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa xarigga ka jaray dhismaha xarunta caafimaadka deegaanka qaamqaam oo hoos yimaada magaalada kismaayo daafurka xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro agaasimayaal xubno ka socday wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland iyo bulshada ku nool deegaanka wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay xarunta caafimaadka ee laga hirgeliyay deegaanka qaamqaam
reer qaamqaam waxaan u malaynayaa waa nasiib badantihiin xarunta intaa leeg oo laydiin dhisay siduu wasiirku sheegay waxaa la rabaa marka dambe oo lasoo noqdo iyadoo derbi ku wareegsan yahay annagu idiin keenayaayo iyaguna iskaa waxuqabso ku dhistaanba sanadkan sanad goortan goorteeda inayn isaa u bannaanaanin inay xaruntu inta ka weynaato oo dhulbaa xaggan ugu yaalle aan qaybo kale ku darno oo ka waaweyn oo macno weynu yeelo oo isbitaal ku noqdo hadda waa m c h waxaan rajaynayaa sanadka dambe inaynu isagoo isbitaalah aanu isugu nimaadno oo baahida magaalada kismaayo u baahanaysaana iska yaraato waa laga dhisiyaa isbitaal meeshan la yidhaahdo dhinacan shishe oo luglow luglow ma maxaa la dhahaa meeshan istanbul istanbul iyo iyo buulabartiyo dhexdooda meelaha laga dhisayaa oo isbitaal weyn ah guryahan cusub oo dibal solutionka xalka waaraa laga dhisayaa marka isaga naftiisu wuxuu noqonayaa wixii looga baahdo isbitaalka ismaaiya loo aadi lahaa insha allahu tacaala halkaa in lagu lagu xaliyo waxaan waxaan rajaynayaa degmada caafimaadka degmada mas-uuliyiinteedu inay qatar jarity xoogga saaraan annagu aan saaraya cabdifataaxna naga gaarsiiyaya yoontooy meelihii aad ballan qaadeen bay kow iyo laba ka ahayd marka insha allahu tacaalaa yoontooy sanadkan sanadkiisa ama inta ka horeysa inaynu ka furno kanoo kale qof wax sadaqaysta iyo lama waayayo qof sadaqa jaariya waxsada insha allah inaad xoogga saartaan oo cabdifatax fariintaa naga gaarsiisaan ayaan idinka codsanayna insha allah idinkuna waa mahadsantihiin guryihiin isbitaalkiina ilaashada gudoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ismaaciil ayaa u mahad celiyey wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland ilaahay baa mahad iska leh maalin aan ka badnayn muddo un laba bilood oo wax dhiman ah meeshan aan hadda xadhigga laga jaray bannaan bay ahayd waxba kama dhisnayn waxba kama jirin maantana waa kaa aynu aragno allahaasaa marka hore mahadda iska leh waxaa kale oo aan uga mahad celinayaa intii baxsatay ee sadaqaysatay ee dhiibatay intii ka talisay intii u talisay intii u dhibtootay intii juhdiga iyo dadaalka badan ku soo bixisay intaba waa uga mahad celinaynaa runtii waa haddaan u nahay deegaanka reer qaamqaam waa noo maalin farxadeed farxad weyn bay noo tahay in maanta xaruntii caafimaadka la xadhig jaro oo aanu baahi weyn iyo dhib badan iyo maxaanku idhaahdaa een, ee, xaalad adag ugu jirnay maanta hadda hal qof oo idin ka mid ah haddii la yidhaahdo booska adigu aad degan tahay mashruucaha laga fuliyey bannee qof walba cudurdaar buu la imaanayaa booskiisu qaali buu ku yahay ee, ma ogola in laga dhiso marka dhulkaas guud oo inaga dhexeeya oo lainoo laga dhisay iyo qalab kala dhigay inta waxaan ka rabnaa inaan ilaashano wasaaraddan insha allah waxaan rajaynayaa wixii ka dambeeya hay-addan een, aan uga mahad celinayno qadar jaarati ee mashruucan fulisay xaruntan caafimaadka oo laga hirgeliyay deegaanka qaamqaam ee waqooyiga magaalada kismaayo ayaa noqonaysa midii ugu horreysay oo ay yeelatay deegaanka iyadoo bulshada markii hore ay adeegyada caafimaad u aadi jireen magaalada kismaayo
dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo ee raadiyo beer luntaan u gudgelin akhbaaraadka caalamka waxaad ku soo dhawaataan xubeynta ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab
kulan waxaan wanaagsan dhegeystayaa meel kasoo joogtaan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio berluul aan ku bilaabay ciyaarihii dhacay koob dalarey xalay waxaa markaasi ku guuleystay kooxda barcelona saddex iyo laba ay uga badiyeen real madrid halka premier leaga chelsea iyo everton ay hal iyo waxba u kala baxeen chelsea ayaa ku badisay fulhamna southampton ay guuldaro laba iyo hal dusha u saarisay waxaa la filayaa manchester united inay barnamus la ciyaaraan caawa galabta irada ee afarta galabnimo tottenhamna lixda weliba qadar soddon daqiiqa ay liverpool la ciyaari doonaan xubintiin waa geynta
waa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay ragii dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab
markan waxaad ku soo dhawaataan xubeynta sarifka ee suuqyada
kulan wacanoo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka ee suuqyada warka subaxnimo waxayna kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya qalimaanta darsanka qalimaanta ayaa la iibiyaa sideed dolar halkii saxaba ayaa la iibiyaa hal dolar qalinka loo yaqaano corruption bank ayaa la iibiyaa darsankii sideed dolar halkii saxaba hal dolar qalinka calaamadeeya ayaa la iibiyaa lix dolar darsankiisa halkii saxaba ayaa la iibiyaa nus dolar xubintiin waygeynta
aad ayuu mahadsiyan bilaal zaharwaan ina la socodsiinaya xubinta ciyaaraha war- su- xubinta sarifka ee suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo beerula qodobka dibadda waxa uu noqonayaa dhegeystayaal dadka reer suudaan ayaa baahi darteed u cunaya caleemaha iyo dhuxusha si ay u badbaadaan kadib markii ay ka carareen weerar lagu qaaday xere ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo u dhow magaalada alfishar dadkan waxa ay ka qaxeen alfishar iyagoo u socdo taawi laakiin qaarkood haraad ayay u dhimanayaan iyagoo afartan kilomitir ugu soo safray xerada zamzam xilli uu jiro kulayl aada u daran ayuu yiri madaxa howlgalada qaxootiga ee norweyn si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinka maalgelin la-aaneed ayaa horseeday in qaramada midoobe ay dhinto cunadii gargaarka aheyd ay geysay meelaha ay macluusha daran ka jirta ee dalka suudaan colaada ka jirta dalka suudaan ayaa labadii sano ee ugu dambeysay waxa ay ku dhintay dad lagu qiyaasay boqol iyo konton kun oo qof halka ilaa iyo saddex iyo toban bilyan oo qof ay guryahooda ka qaxeen warkay subaxnimo waa inaga intaa dhegeystayaal